bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhariyu raximah اllahu tacaala baabun ida lam yakun laha jilbaabun fi اlciid baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam yakun lahaa haddaanan u sugnaanin jilbaabun jilbaab haddii aanay lahayn ounan u sugnaanin fil ciidi ciidda dhexdeeda yacnii sidee yeelaysaa oo markaas su-aal ay tahay amase in jawaabta xadiidka uu ka keeni doonaayo xadiidkaa sheegi doonay haddaynan jilbaab qabin qof kale inay ka tabalcaraysato oo aynan jilbaab la'aan bixin ayb qال xdثna أbو mcmر whو cbdاللh بن cmri qال xdثna cbdالwاrث هو بن سacيid التنوuري الcنbري الbصري qال xdثna أyوب هو بن أbي تmيمة السkhtiyاnي عن xfصة بنت sيrيn qاaلت kunaa waxaanu ahayn bay tihi namnacu inaan ka celinayno jawaariyanaa gabdhaheenna yaryar an yakhrujna inay baxaan yowma alciidi maalinta ciidda fa jaa'at imra'atun haweeney ayaa timid fa nasalad waxay degtay qasra banii khalaf meeshaas ayay degtay banii khalafna qasra banii khalaf waa meel basro ku taallay bay ahayd deer basro ku taallo waxaana loo nisbeeyey mansuubatun ilaa banii khalaf alkhusaaciyiin khalafkaasna waxaa weeyaan jaddu dalxata dalxaad awowgiis waayo ninkaasaa marka dadkii ka farcanmay ayaa loo nisbeeyey qasrigaa ayaan ayay ku soo degtay fa ataytuhaa waan u tegey faxadaثat waxay sheegtay anna zawja ukhtihaa walaalkeed ninkeeda yacnii walaasheed ninkeeda walaasheed ninkeeda hazaa inuu duulay maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga inuu maciisa duulay fintay casharata ghaswatan labaiy toban ghaswo fa kaanat ukhtuhaa walaasheed waxay ahayd oo ninkaasu qabay waxay ahayd macahu isaga ayay la jirtay fii sitti khasawaatin lix khaswo oo labaiy tobankaa ka mid ah xaaskiisaa la socotay yacni marka waxay tilmaamaysaa fiqigeeda iyo siay dadkii akhyaarta ahay cilmiga badnaay iyo ay ula zamantantay ayb fa qaalat waxay tidhi fa kunnaa waxaanu ahayn naquumu cala almardaa kuwa u istaago dadka jiran danahooda fa kunnaa waxaanu ahayn naquumu inaan u taagnaanayno cala almardaa kuwa jiran wa nudaawii inaan daaweynayno ayaan ahayn alkalma dhaawacyada alkalma jamcu kaliimin weeyaan wahuwa aljariixu kaliim faciil bimacnaa mafcuul makluum kaliim bimacnaa mafcuul oo makluum ah ayb wanudaawi lkalma kuwa dhaawaca ayaanu daaweynaynay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haweeney haweeneydu qof ajnebi ah nin ajnebi ka ah hadday daruuro iyo xaalad adag ay keento inay wax u qaban karto oy daaweyn karto ayb oo daawadii iyo wixii iyo ay u soo aqdhigi karto wixii markaas ay u soo adeegi karto laa siyamaa weliba khasawaadka iyo kale fa qaalat yaa rasuula allah waxay tihi rasuulka ilaahayow calaa ixdaanaa ba'sun middaan korkeed ma yahay ba'sun wax baas ah idaa lam yakun lahaa jilbaabun jilbaab haddii uunan u sugnaanin oo aanay lahayn anlaa takhruja inaysan bixin midaan haddaynan jilbaab qabin inaynan bixin wax dhiba miyay leedahay fa qaala waxau yidhi nebiga litulbishaa ha u labisto saaxibatuhaa iyada saaxiibteeda min jilbaabihaa jilbaabkeeda waxaa uga labisto ayb say marka ugu labisaysaa hadday laba jilbaab qabto mid ha siiso midna iyada ha qaadato tabalcaara ha u siiso dharka in la kala caariyeysan karo taas marka inay bannaan tahay baa xadiidka uu tusaa ayb waxaa kaloo macno kale bacdi alculamaa ay yidhaahdeen min jilbaabiha waa jinsi jilbaabkeedaas marka ay wadato hadduu aad u weyn yahay inay labadooda isla galaan ayb oy ciidda ku soo tukadaan ka bacdina ku yimaadaan macnahaasna marka xadiid abu daawuudka aan ku soo marnayna wuxuu leeyahay litulbishaa saaxibatuhaa daa'ifatan min jilbaabiha xadiidka abu daawuud saasu aha falyashhadna alkhayra khayrka ha xaadireen wa dacwata almu'miniina iyo mu'miniinta ducadooda ha ka qayb galeen qaalat xafsatu xafsa waxa ay tidhi falamaa qadimat ummu caqiyata ummu caqiya markay soo gashay ataytuhaa waan u imid fasa'altuhaa waan su'aalay asamicti fii kada wa kada ma maqashay waxaaye waxaa qaalat waxay tidhi nacam haah biabii ayb aabbahay ku lagu furto waaye nebigeed qaalat waxa ay tidhi biabii waqallamaa dakarat innabiya sala allahu calayh ali wasalam waxaa yarayd inay nebiga xusto oy sheegto ilaa qaalat waxay dhehaysay biabii yanii aabbahay nebiga lagu furto waaye saasay dhehaysa ayb qaala waxa uu yidhi bay tiri marka rasuulkii waaye liyakhruj ha baxeen alcawaatiqu gabdhaha qaangaarada ah dawaatu lquduuri qolalka u saaxiibka ah ama asturka u saaxiibka ah aw qaala ama waxa uu yidhi alcawaatiqu gabdhaha qaangaarada ah wadawaatu lquduuri iyo kuwa qolalka u saaxiibka ah qowladaha kuwa ku jira oo makhdiyooyinka ah soo baxan meeshaa marka shakigu marka xagguu ka imaanaya shakigu wuxuu ka imaanayaa dawaatu alquduuri iyo wadawaatu alquduuri waaw inay leedahay iyo inaynan lahayn taasuu ku shakiima shaka ayuubu ayuub ayaa shakiyey ayb oo dawaad iyo wadawaad buu ku shakiyey waalxuyadu kuwa xaydka qabana ha soo baxeen wayactasilu alxuyadu kuwa xaydka qabaa way dheeraanayaan almusallaa min almusallaa meesha lagu tukanaayo waa ka dheeraanayaan saynan dadku u ciriirinin ee macnuhu maaha meesha lagu tukanaayo inay masaajid tahay ma ah ayb maxaa yeele nebigu wuxuu ku tukan jiray meelaha musallee bannaanada ah bannaankuna masaajid ma ahno naag xaa'ida waa istaagi kartaa haddiiba aan ka soo qaadna yacni inaynan masjid geli karin xataa ayb qolada dhehaysa xataa dad qabanna warkooda meelaha musallaadka ay lagu tukado ciidaha iyo kuma jiraan liannaha maxaa yeele fii xukmi lmasjid maaha cilladu marka maxay tahay loo leeyahay sidaas dadka tukanaya boos ha u banneeyaan oo safafka yaanay ku ciriirin waliyashhadna alkhayra khayrka ha xaadireen wa dacwata almu'miniin iyo mu'miniinta ducadooda qaalad waxa ay tihi faqultu lahaa waxaan ku idhi alxuyada kuwa xaydka qabaa yacnii alxuyada alxuyadu kuwa xaydka qabana yakhrujna ma baxayaan qaalat waxa ay tihi nacam haah way baxayaan alaysa alxaa'idu xaa'idku miyaanay ahayn tashhadu carafaat inay carafaat xaadirayso wa tashhadu kadaa ay xaadirayso wa tashhadu kadaa ay xaadirayso yacnii miyaanay carafaat iyo mino iyo musdelifo iyo miyaanay tegin oo taaba marka maxaa lagu haayaa carafaat iyo musdelifo iyo maxaa lagu sameeyaa dikri meeshaanna maxaa lagu haayaa dikri iyadana dikrigu marka waa u furan yahay xadiidka marka tarjamada iyo maxaalushaahidkiisu marka waa isleeyihiinoo haddaynan jilbaab qabin maxay samaynaysaa saaxiibteeda marka caariye ay uga doonanaysaa iyadana inay caariyeysiiso si ay ciidda u aaddo haddii marka meeshaa waxaa laga qaadanaya culammadu ka fahmeen jilbaabka xirashadiisu waajib inay tahay waajib oo haweentu markay baxaysa weliba uu waajib ku yahay gurigeeda markay joogto inay jilbaab xirataa shardi kuma ah waajibna kuma ah ayb markay gurigeeda joogto markay baxaysa laakiin laabudda inay jilbaab xirato jilbaab la-aan hadday baxdo waa dembaabaysaa maxaa yeelay ciiddii ha u baxda la yidhi ee la amrayba ayaa waxaa la yidhi haddii jilbaab ay weyso mid kale ha raadsato yey hadday iska tegi karto jilbaab la-aan waxaa la dhihi lahaa orodoo khimaarkaaga isaga bax lianna xijaabku waxaa weeyaan khimaar iyo dirci dircigu marka kaan annagu dirac u naqaano maahane waa saakada ama cambuurka dheer ee fadfaadka weyn iyo markaa yacni khimaar khimaarku muxuu taraa khimaarku wuxuu daboolaa madaxa iyo qoorta ayuu daboolaa walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna jeebku halkaas waa meeshaa kuleetiga ah marka khimaarku isagu waxaa shaqadiisu tahay madaxa iyo qoorta inuu daboolo asturo xabadka iyo meelahan xabadka iyona uu soo gaaro ayb jilbaabkuna waa maxay maro kale waay oo dheer oo intu markay hoos wax ka qaadato oo ay saako dheer qaadato ama cambuur khimaar ay labisato kabacdi ayay jilbaab korka ka gashanaysaa jilbaabku marka waa cabaa'a maro maro ka bilaabata qarinaysa tin ilaa cirib maro marka dhanka kore jirka kaga soo degayso oo ilaa hoos meelaha hoose yacnii gaarayso yaa la yidhahdaa jilbaabku marka haddana waa astur kala waa isaguna ayb jilbaabku marka muxuu iska leeyahay bannaan u bixidda ayb khimaarka iyana waxyaabahaas gurigeeda markay joogto salaadda inay isaga tututo ayb ama haddii gurigeedu ay isleedahay dad yaa jooga iyo waxyaabahaas inay markaa khimaar iyo wax uga hagoog iyo wax uga xijaabato ayb laakiin bixidda waxaa iskale jilbaab jilbaab la'aan marka ma baxayso sida xadiidkaba laga fahmaayo ayb dad marka ku murmayaa arkaysaa jilbaabku sunno waaye waajib waaye iyo kuwo ku dhahaya diintaba ka mid maahan ayb oo inkaaru ku dhacday dad waxaa jira marka waxaa ka sii daran weliba kuwaas dad diin u nisbo sheeganaya haddana oo jilbaabkii iyo la diriraayo oo intaasoo qiil iyo xumaan iyo wax intay u raadiyaan ama shubuhaad la diriraayoad arkaysaa haweentu marka dharkeeda saasuu ka koobnaa niqaabku isaguna waa dhar kale waa wejiga lagu asturo maxallu khilaaf waa wejiga cawro miya mase cawro maaha culamada qadiima wa xadiidan waa isku khilaafsanaayeen taas ayb nin laakiin hal miday ka wada midaysnaayeen ahlucilmiga waajib miya mase maahan baa laysu khilaafsanaaye ma bannaana cid tiri ma laha horta ayb ma bannaana wax yidhi ma laha ayb kuwa dhahaya marka waajib maahan sunno waayuu leeyihi ka kalena waajib waayuuba yidhi laakiin maba bannaanaba diinka ka mid maaha sax maa maxaa yeele nebigu sal lla slam wuxuu yidhi laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu naagta xajka ama cumrada xarman ma niqaabanaysuu yidhi wakhtiga ixraamka haddii marka uusan bannaanayn wakhtiga aan ixraamka naagta aynan ku jirin waa gasho kartaa soo maa ayb ma bannaana marka xaggee laga keenay waaye rasuulkii wakhti mucayan uu diiday oo waqtulixraamka wixii ixraam laga tago markaysan ixraam ku jirin waa in shay la yaqaanay oo ahaa ayb qaybahaasuu marka kale leeyahay maryuhu marka siyaabahaasay kale yihiin baabu ictizaali اlxuyadi almusalaa baabu bayaani xukmi ictizaali lxuyadi kuwa xaydka qabo ka dheeraanshadooda ay ka dheeraadaan xukunkeeda caddayntiisii wa ubaabiha almusallaa meelaha lagu tukanayo oo ciiddu ay ku tukanayaan dadkoo musallaha inay ka dheeraadaan kuwa xaydka qabo qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa bnu abi cadiy can ibni cawn wa huwa cabdullaahi bnu cawn cabdullaahi bnu cawn ibni artabaan ayaa la yidhaahdaa can muxamedin huwa bnu siriin qaala qaalat ummu caiya ummu caiya waxay tidhi umirnaa waxaa nala faray an nukrija inaan bixin an nakhruja inaan baxno fa nukhrija aan bixinno alxuyada kuwa xaydka qabo waalcawaatiqa gabdhaha qaangaarada wadawaati alkhuduuri iyo kuwa qolalka u saaxiibkaoo qowladaha ku jiro oo maqdiyooyinka ah qaala ibnu cawn ibnu cawn waxa uu yidhi aw alcawaatiqa dawaati alkhuduuri ah faama alxuyadu kuwa xaydka qabo fayashhadna waxay xaadirayaan jamaacata almuslimiin muslimiinta jamaacadooda wa dacwatahum iyo ducadooda wayactasilna wayna fogaanayaan musallaahum meesha ay ku tukanayaan way ka dheeraanayaan marka wayactasilna musallaahum waayo maxalushaahidkaada meeshaa marka ibnu xajar fiiri can ibni cawn meesha ah huwa cabdullaahi wa muxamed huwa bnu siriin waqad shaka bnu cawn fi lcawaatiqi buu ka shakiyey kamaa shaka ayuub fi ladii qablahu wa waqaca fii riwaayati mansuur ibni zaadaan can ibni siriin cinda اtirmidiyi takhruju اlabkaaru wاlcawaatiqu wadawaatu اlquduuri wa fii hada اlxadiidi min alfawaa'idi waxaa ku jirta buri jawaasu mudaawaati اlmar'ati lirijaali اlأjaanib inay daaweeyaan ida kaanat biixdaari اdawaa'i maala wاlmucaalajati bigayri mubaasharatin daawo ay u keentay iyo alaab ay u soo dhoweysay iyo mubaasharo la'aan saas marka inay bannaan tahay ilaa in ixtiija ilayha cinda amni اlfitnati ilaa in loo baahdo mubaasharada maahane haddii fitna laga aamiyay wa fiihi ana min sha'ni اlcawaatiqi wاlmuqadaraati saasuu marka dhigay wاlmuqdaraatina waa la dhihi karaa ayb maxaa yeelay waa khidri khidrigu waa sitri gabadha marka loo daah yaroo loo gabadha qaangaartay oo kale loo sameeyo oo ay uga asturnaato dadka intiisa kale oy samay jireen kuwa maqdiyooyinka iyaa loo samay jiray ayb marka waxaa la leeyahay marka kaasoo kale akhdara khadara khadara saddexdaasaa laga keeni karaa akhdara haddii ficil looga dhigo masdarka muxuu ku imaanaa ikhdaar wasfiguna muxuu ku imaanaa muqdar muqdaraat wasfiga ismu mafcuulkan ka wada muqdaraat ayuu ku imaanaa khadara haddii asal ficilka looga dhigo qadara waa facala tafciila masdar waa taqdiir wasfigiisana muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa muqadaraat muqadaraat wa fiihi ana min sha'ni alcawaatiqi almuqadaraati la asturay waay marka macnaheedu waa ismu mafcuulu khadara haddii laga keeno ulaati ahna ulaatiga ismigiisa mafcuul muxuu ku yimaadaa mafcuul calaa zinati mafcuul ayuu ku imaadaa marka maxay noqonaysaa maqduuraat mafcuulaat weeyaan intaba marka waa ku imaada wa fiihi ana min sha'ni alcawaatiqi wاlmuqadaraati cadama alburuuzi ilaa fiimaa udina lahunna fiihi inaynan muuqanin ilaa wax loo idmo maayo wa fiihi isticbaabu icdaadi iljilbaabi lilmar'ati haweeneyda marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa jilbaabka u diyaarintiisa haweenta ay u diyaariso ama ay diyaarsataba sunnanimadiisa wa mashruuciyatu caariyati hiyaab dharka in layska caariyeysan karo wastudilla bihi calaa wujuubi salaati alciid ayaa loo deliishaday haddii kuwan soo baxa la yidhi kuwii tukan karay iyagu waa ka sii owlaysan yihiin wa fiihi nadarun lianna min jumlati man umira bidalika man laysa bimukallafin fadahara ana alqasda minhu idhaaru shicaari alislaami bilmubaalaqati fi اlijtimaaci walitacumma aljamiica albarakatu barakadu inay dadka o dhan wada gaarto iyo shicaarka in la muujiyo waaye maxaa yeele dadkan ha soo baxan la dhahayaba maahan dadkii salaada lagu lahaaba ama tukan karin ayb meeshaas marka masaladaas baa marka wuxuu leeyahay ayuu sii galay ibnu xajar waqad ikhtalafa fiihi salaf wa fiihi istixbaabu khuruuji الnisaa'i ilaa shuhuudi اlciidayn waxaa sunnaa naagihii inay ciidaha u soo baxaan sawaaءun kunna shawaaban am laa wadawaata hay-aatin am laa inay dhallinyaro yihiin iyo inay qurxan yihiin iyo in kale lama kala qaata waqad ikhtalafa fiihi salafu awaanka soo bixiddooda xukunkeedu maxay tahay waa isku khilaafaan wanaqala ciyaadun wujuubahu can abi bakrin wa caliyin wabni cumar naagaha inay soo baxaan waajib inay tahay abubakar iyo cali iyo ibnu cumar buu ka soo naqliyey waladii waqaca lanaa marka ibnu xajar wuxuu yidhi taan annaga werinay can abi bakrin iyo wa caliyin maa akhrajahu ibnu abi shaybata wagayruhu canhumaa faalaxaqu calaa kulli daati niqaaqin alkhuruuju ila alciidayn saasaan welinay waxaa u xaqnimo ah mid kastoo mar u saaxdayba gorgorad ama yacnii wadato naagihii baa laga wadaa inay ciidda u soo baxdo waqad warada haada marfuucan xaqun taas iyadoo marfuucana waa soo aroortay biisnaadin laa ba'sa bihi buu yidhi laakiin ibnu rajab wuxuu yidhi fiihi imra'atun laa tucraf isnaadin laa ba'sa bihi buu yidhi haddana gadaal buu ka sheegaya ibnu xajar laftirkiisa akhrajahu axmedu wa abuu yaclaa wabnu lmundir min طariiqi imra'ati min cabdilqays naagtan marka mubhamo waa lama yaqaano can ukhti cabdillaahi bni rawaaxata bihi wاlmar'atu lam tusano lama magacaabo wاlukhtu ismuhaa camratu saxaabiyatu wa qowluhu xaqun yaxtamilu اlwujuuba wayaxtamilu ta'kuda اlاstixbaab rawa bnu abi shaybata ayضa can ibni cumara annahu kaana yukhriju ila اlciidayni man istaطaaca min ahlihi ayuu u bixin jiray whada laysa sariixan fi lwujuubi ayضan arrinta ibni cumarna wujuub kuma cadda bal qad ruwiya can ibni cumara waxaa laga wariyey almancu inuu diiday fayaxtamilu an yuxmala calaa xaalayn in lagu kala xambaaro markuu diiday iyo markuu ogolaaday wa minhum man xamalahu cala اnadbi oo la ku xambaarto wajazma bidalika aljurjaaniyu min ashaaficiyati wabnu xaamid min alxanaabilati walaakin nasu shaaficiyi fi lum yaqtadii istinaaa dawaati اlhay-at shaafici marka wuxuu kusoo reebayaa kuwa qurxan oo hay-ada iyo saaxiibka qaala wauxibu shuhuuda alcajaa'izi ayaan jecelahay inay ciidda xaadiraan wa uxibu shuhuuda alcajaa'isi wagayri dawaati اlhay-ati asalaata inay xaadiraan wainaa lashuhuuduhunna alacyaada waana waa meeshaas wainaad waana inay tahay malayna waana ma qoran waanadaas waana lishuhuudihinna alacyaada ay xaadiraan ashaddu istixbaaban aniga taasaa yacni istixbaabkeedu ila daran yahay ayb waqad saqadat waawu lcadfi liriwaayati اlmusani fi lmukhtasar fasaarad markaase waxay noqotay gayri dawaati اlhay-ati صفة للcajaaئز famaشhى calى ذalika صاaxiب النihاaيaةi وman taبcahu فيh ma فيih meesha arag وأxibu شhuهuuda الcajaaئزi haye غayri dawaati الhay-ati waawdii baa ka dhacday غayrida maxay noqotay marka cadfu bayaan waxaan jecelahay dadka haweenka cajaa'ista xaadiritaankooda cajaaistaas marka yaa waayaan oo kuwa aan hay-ada iyo hay-ada u saaxiibka ahayn ah haddii waawda laga tago oo cajaa'istii laftirkeediina la kala qaado kuwii xoogaa hay-adiiyo ku dambayso inaynan aadin saasna ma aha cajaa'ista iyo wagayri daati hay-ada mararka qaar marka xaraf dhacay baa macnaha bedeli karo mararka qaar wax badan baa yani xaraf shaqalkiisu isbedelaa macnaha dhan bedeli karo laabudda icraab marka icraabta in la barto laabudda waaye sarfigii kelmadka dugdoonkeeda in la barto kelmadda yacni mowqica hadday jaariya majruur ama duruuf hadday tahay meelahay ku tacalluqaayeen la fahmo markaasaa macno saxa la fahmi karaa dad iskaga haystaa jira taqliid inay iska tahay waxyaabahaas oo dadkii horeo laga soo gaaro la yska wato un laqbayntan iyo waxyaabahan iyo isku wareeriskooda looma baahna dad dhahayaa jiro laakiin waa loo baahan yahay maxaa yeele waxaa haddaan la taxliilinin tarkiibkooda aan la sheegin si qaldan in loo fahmaa dhici karto ayb marka qof ka badin waayey ama awood u heli waayey oo naxwada iyo sarfigii ka caajisaya saas dhahma ile qofku waxa uunan aqoonin inuu ka tago iska jecel yahay dhibkooda marka daalib cilmiga laabudda inuu carabiyada barto ayb sidaasuu sheegay marka baabu الnaxri wاdabxi yowma الnaxri biاlmusalaa baabu naxri dhuundhowgii ama gowricii iyo wadabxi gowriciidha xukunkoodii caddayntiisiibu u baab yahay yowma naxri maalinta tobnaadka bilmusalaa lagu gowraco musalaha dhexdiisameeshii lagu tukanayo lagu gowraco qaala xadaثana cabdالlahi bni yuusuf qaala xadaثana leyf qaala xadaثanii kahiiru bnu farqad can naaficin can ibni cumara ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yanxaru inuu gowracayo inuu dhuun dhabaayo ow yadbaxu ama uu gowracayo dabxi waxaa loo isticmaalaa ariga naxrina waxaa loo isticmaalaa geela halkaas labada in lagu dhufto naxriga dabxiguna halkaas xalqiga ayb looda iyado maxay noqoneen marka dabxi miyaa mase waa naxri qur-aanku waxaa ku soo arooray fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun fadabaxuuhaa ayaa qur-aanka ku soo arooray looda iyada waa la gowracay baa yidhi sunnaday laakiin ku soo aroortay nebigu inuu ana nebiya sal ly slam naxara baqaratan naxrigana sunnadu ku soo arooray dabxigana qur-aanku ku soo arooray marka wuxuu yidhi kaana yanxaru aw yadbaxu bilmusalla musallaha ayuu ku qali jiray ama uu ku dhuundhabi jiray ayb musallihii markaa in lagu qasho marka meeshii ciidda lagu tukaday agteeda iyo lagu qasho haddii laakiin ay keeni karto dhibaato hadday ka imaanayso oo dadku wax qalanaya hadday bataan meeshaasna dhiiggii iyo wasakhdii hadday ku badanayso dhibaato laga cabsanaayo waxba dhib male meeshii loogu talagalay buu qofka la aadaya wakhtiyadan marka kawaanno iyo meelo xoolaha lagu qalaali ay leeyihiin waddamada muslimkan laasiyamaa ardulxaramayn meelahaas unbaana la geeyaa xoolaha lagu qalaa shardigan waxaa ah meel hadday hadyi tahayna maka iyo meelaha un inay noqoto udxiyo hadday tahana meeshaa doontaa ku qalan karta baabu kalaami ilimaam marka laakiin musallaha imaamku inuu ku qasho culammada waxay leeyihin waa fiican tahay say dadka u bartaan sunnadii wakhtigii wax la qalaayana ay u ogaadaan ayb baabu kalaami alimaami imaamka hadalkiisa wannaasi iyo dadka hadalkooda fii khudbati alciidi khudbada ciidda dhexdeeda ay hadlaan xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay laba mas'alo waa imaamkii inuu hadlo masalada labaadna waxay tahay qof inuu imaamka la hadlo ma dadkiiba ay hadlaan saddex mas'alo waan ujeeda imaamku inuu hadlo dadka inta khudbada uu wado imaamka dadku inay hadlaan khudbada ciidda intay socoto tan saddexaadna waxay tahay waidaa su'ila alimaamu imaamka haddii la su'aalo oo qof dadkii meesha joogay ka mid ah imaamka la hadlaayo waidaa su'ila alimaamu imaamka haddii la su'aalo can shayin shay wa huwa yakhdubu isagoo khudbaynayo xaalku see noqona xadiidkaa ku arkaysa saddex mas'ale ma tahay marka imaamkii baa dadka la hadlay masalada labaad dadkii baa sheekaystay oo hadlay tan saddexaad qof dadkii ka mid ah imaamkiiba la warramay khudbada akhrinaya saddex mas'alo waa xadiidkaa kuu sheegaya marka xukunkeedana asalka mas'aladanna waxay ka imaanaysaa khudbada ciidda sunno miyaa mase oo waajib ahlulcilmigu waxay u badan yihiin khudbada ciiddu inay sunno tahay sunno waayo marka haddii la yidhaahdo dhegaysigeedana muxuu noqonayaa sunna u noqonaya iyadana ayb dhegaysigeeda waa sunna khudbat اljumca laakiin waa waajib iyada khudbada jumcada waa waajib dhegaysigeeda muxuu noqday waajib buu noqday mas'alada meeshay salka ku haysa meeshaas xadiidka nebigana sal اlla ly slam qaarkood waxay leeyihiin inuu nebiga fasaxay qofkii dhegaysanaya qof khudbada ciid imaam axmed laakiin isagu wuxuu yidhi waa in la dhegaystaa maxaa yeeley haddii qof walbaa ruqsuu leeyahay la dhaho yo u khudbaynayaa imaamka dadkao dhan hadday tegi karaan isagii marka yo u khudbaynayaa buu yidhi qaala xadaanaa musadadun wa huwa bnu musarhad qaala xadaanaa abulaxwas ayb qaala xadaanaa mansuuru bnu اlmuctamir can الshacbiyi can اlbaraaءi bni caazibin qaal khaطabanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa noo qudbeeyey yowma اnaxri maalintii dhuundhowga bacda salaati salaadda kadib faqaala waxa uu yidhi man sallaa salaatanaa salaadeenna qofkii tukaday wa nasaka nusukanaa gowraceenna gowracay faqad asaaba nusuka camalkii waa asiibay waman nasaka qofkii gowraco qabla salaati salaadda ka hor fa tilka taadaas uu gowracay salaadda ka hor shaatu laxmin hilib arigiisu waay yacnii waa neef hilib ahaan loo qashay ee neef qurbaan iyo cibaado ahaan loo qashay ma noqonayo faqaama abuu burdata bnu niyaarin ayaa kacay faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wallaahi waan ku dhaartay laqad nasagtu waan gowracay qabla an akhruja ila asalaa intaanan salaadda u soo bixin wa caraftu waxaan gartay anna alyowma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin wax la cuno oo wax la cabo inay tahay oo maalin yacnii maalin la sooma ma aha fatacajaltu waan degdegay wa akaltu waan cunay wa acamtu waan quudiyey ahlii ehelkayga iyo wajiiraanii deriskayga faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi tilka taadaasi shaatu laxmin weeyaan neef hilib ahaan loo qashay hilib neefkiisa kaas qaala waxa uu yidhi fa inna cindii agteyda canaaqa jadacatin jadaca waxarteed ayaan agteyda ahaatay hiya iyaduba khayrun min shaatay laxmin taasoo ka khayr badan buu yidhi laba neef oo ariya hilibkood fahal tajzii cannii ma iga gudaysaayo ma soconaysaa xaggayga ma ka soconaysaa qaala nacam buu yidhi haah walan tajziya can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeyana ma u gudi doonto adiga uun markaa ruqsadaa adiga kaligaabaa iska leh saasuu ku yidhi nebiga sal l l slam xadiidka marka maxaa laga qaadanayaa meeshan abuu burdata bnu niyaar yaa nebiga wax su'aalay sida daahirka muuqatana wuxuu u wadaa isagoo khudbadii wado inuu wax su'aalay tarjamada marka mas'aladeeda saddexaad ayuu daliil u yahay xadiidka rasuulkii baa qudbeeyey markuu hadalkaa yidhi ayaa abuburda hadlay oo waxau yidhi aniga waan gowracay intaanan salaadda tukanin ka hor marka waidaa su'ila alimaamu can shayin wahuwa yakhdubu waay marka tan tarjamada xadiidka qaala xadaanaa xaamid bnu cumar can xamaad bni zaydi can ayuuba can muxamadi ana anasa bna maliki qaal ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka sallaa yowma اnaxri ayuu tukaday uma khadaba waa qudbeeyey faamara man dabaxa qofkii gowracay ayuu wuxuu amray qabla salaati salaadda ka hor an yuciida dabxahu gowriciisa inuu ku celiyo faqaama rajulun nin baa kaca min alansaari faqaala yaa rasuula allah jiiraanun lii deris aniga aan leeyahay imaa qaala waxa uu yidhi bihim khasaasatun bihim ay fiihim iyaga dhexdooda khasaasatun gaajo ayaa ah wa imaa qaala ama waxa uu yidhi faqrun ay bihim fiihim iyaga dhexdooda faqrun ayaa ku sugan oo ah wa innii aniguna dabaxtu waan gowracay qabla salaati salaadda ka hor baan gowracay wa cindii canaaqun waxar ayaa ii joogtoo lee aniga ii sugnaatay taasoo axabbu ilaya la ii jacayl badan yahay min shaatay laxmin laba neef hilibkood la igaga jecel yahay farakhasa lahu fiihima waa u rugseeyey marka fiiha uu u rugseeyey nebigu sal l slam tanna marka tii hora qaala xadaanaa muslimun marka imaamkana hadalkiisii aawe marka ee imaamka hadalkiisii tan laftirkeeday soo gelay iyadana jawaabta ugu jawaabay khadiibka soo khudbo wada soo maaha waxa uu hadlay khalaas labadii mas'ale meeshaasa ku jiraan labada mas'alo ayb qaala xadaanaa muslimun wahuwa bnu ibraahim alfaraahiidiyu qaala xadaanaa shucbatu can اlأswad can jundubin qaal sala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebigu wuu tukaday yowma annaxri uma khadaba waa qudbeeyey uma dabaxa waa gowracay wa qaala man dabaxa qabla an yusalliya falyadbax uqraa makaanaha ninkii gowracay intuunan tukanin ka hor booskeeda mid kale ha gowraco kii salaada ka hor gowracay waa ka khaldantaye mid kale taa booskeeda mid kale ha gowraco waxaa laga qaadanaa udxiyadu inay waajib tahay marka adaaxidu inay waajib tahay miyaa laga qaadanayaa bacdi alculamaa baa saas dheheen laakiin meeshan waxaa loo jeedaa wujuub maahane udxiyadu sunno waaye yacni qofkii raba inuu sunnadaas ajarkeeda helo ha ku celiyo in marka udxiyadu ay waajib tahay ma aha walidaalika abuubakar iyo cumar iyo mararka qaar way ka tegi jireen khudbada abuubakar iyo cumar mararka qaar waxaan u jeedaa waxay ka tegi jireen udxiyada waa ka tegi jireen say dadka u tusaan inay sunno tahay ibnu cabbaasna waxaa la wariyey inuu digaag u qalay digaag udxiya ma galaa marka ma galo udxiya maxaa yeelay qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi min bahiimati اlancaam liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allaahi calaa maa rasaqahum min bahiimati اlancaam ancaamtana ka mid maaha digaagga isaga maxaa marka uu u qalay waayahay inuu dadka tuso sunno inay tahay udxiyo ayb ilaa maxaa yeelay haddii udxiyo uu ka rabo digaag ma oonan qaleen ayb waa kaanuu inuu ka tegayo kale ayb maqsuudka marka bukhaari oo tarjamadan uu ka leeyahay waa inuu u deliishado imaamku inuu hadlo isagoo khudbada ku dhex jiro inuu hadli karo qof uu la hadli karo ama qof uu imaamka la hadli karo dadkii iyaga maxaa waaye dadkii iyaga waxaa looga qiyaastay qofkaas hadlayoo kale maxaa yeelay khudbada ciidda waajib maa haddaanay waajib ahay insaafkeeda waajib saasay dhah saasay u badan yihiin culummada imaam axmed baa isagu laakiin waajibinaya insaaf baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man waman lam yadbax qofkaan gowricinna falyadbax bismi illaah ilaahay magaciisa ku gowra baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man khaalafa ariiqa waddada qofkiisu weydaariyo idaa rajaca markuu noqonayo yowman ciidi maalinta ciidda maalinta ciidda markuu laabanayo gurigiisa ku laabanayo waddada qofka isweydaariyo oo meeshii uu ciidda ka soo waddadii uu musallaha ku yimid waddo aan ahayn haddana soo maro qال xadaثna mحamd qال أخbarna أbu tumayla yaxya bnu waadixin can fulayx bni sulaymaan can saciid bni alxaarif can jaabirin qaal kaana الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa kaana yowmu ciidin maalin ciida markay tahay khaalafa طariiqa waddada ayuu isweydaarin jiray waddadii uu ku yimid maana mid kaleu ku bixi jiray xigmadu maxay tahay dhul kasta inuu u markhaati furo waa la yidhi macno kale waa la yidhi waddadan dadka joogo inuu salaamo oo u duceeyo ta kale uu qaadayana dad kale inuu ugu duceeyo joogo adu macaani xigmooyin fara badan bay sheegeen sunnadaas baa un jirto taabacahu yuunus bnu muxamed can fuleyx yuunus you mutaabiceeyey yaxya bnu waadix abuu tumayla ayuu mutaabiceeyey muxuu ku mutaabiceeyey xadiidku inuu yahay min musnadi jaabir wa xadiidu jaabirin asaxu bukhaari markaa wuxuu yidhi xadiidka jaabir ayaa asaxnimo badan iyou ka asaxnimo badan yahay ma laguu sheegin kaana wuxuu leeyahay xadiidu jaabir asaxu min xadiidi abi hurayra ilaa dariiq kale xadiidkan uu ku yimid oo can abi hurayra kaas marka bukhaari isaga ka jaabir buu rajaxay waxaasilu haada ibnu rajab sidaa yidhi waxaasilu haada أنhu اkhtuلifa fي إsناadihi عlى فulayx farawaahu canhu الأkaruuna minhm mxamed بnu salt wاlhaytm bnu jamiil وashurayx faqaaluu waxay yidhaahdeen can saciid bn اxaariث fulayx can saciid bn الxaariث can abi hurayrata anaa maxaa noo dhigan can jaabir sooma xadiidka fiiri fulayx baa sheekh u ah ardadii fulayx siday u badan yihiin markay fulayx can saciid bni alxaarif can jaabir ma aynan dhehina can abi hurayratay dheheen moxamed ibnu salq iyo haytam ibnu jamiil iyo shurayx faqaaluu can saciid bni alxaarif can abi hurayrata wakhaalafahum waxaa khilaafay abuu tumayla abuu tumayla ayaa khilaafay farawaahu can saciid fulayx can saciid bni alxaarif can jaabir buu yidhi bukhaarina taasuu rajaxa isaga وcind الbukhaariyi ana hada asaxu bukhaari agtiisa kana asax amaa marka muxuu ku saxiix yeelay mutaabacadan u keenay oo wuxuu rabaa bukhaari isaguna inuu yidhaahdo waxa wax khilaafay abuu tumaylo keligii maahane waa lala jiraa abuu tumaylo oo yuunus bnu muxamed ayaa fulayx ka wariyey sida abuu tumaylo kale oo wuxuu yidhi fulayx can saciid bni اlxaarif can jaabir sidaasuu marka sheegay laakiin riwaayada yuunus laftirkeed aan soo qabanno amaa yuunus bnu muxamed can fulayx ikhtulifa canhu fadakara albukhaariyu watirmidiyu can fulayxin can saciid can jaabir mutaabacatan waa middaa marka liabi tumayla waqad dakara albayhaqiyu bayhaqina feeraad wuxuu sheegay riwaayatan liabi tumaylata can fulayx can saciid can abi hurayra idan marka abuu tumayla laftirkiisaa laba dariiq kale leh dariiq jaabir galo iyo dariiq abi hurayre galo ragga kale uu ku waafaqayo fatabayana min hada marka ana abaa tumaylata wa yuunus ikhtulifa calayhimaa iyaga laftirkooda sida looga wariyo waa laysku khilaafay marna waxaa looga wariyey can fulayx can saciid can abi hurayra marna can jaabir ayb fii dikri abi hurayrata wa jaabir wa ana akara aruwaati qaala fiihi can abi hurayra ruwaaduna marka waxay u badatay abu hurayra ilaa fulayx ardaydiisu awalna hadday abi hurayre u badnaayeen abuu tumaylaha laftirkiisa jaabir ka dhigay sanadka riwaayo can abi hurayra loo helay isaga laftirkiisa yaa badanaya marka dariiqi abi hurayre unba uu ku imaanayaa sii badanaya ayb waqad dakara alimaamu axmed wuxuu sheegay ana xadiida abi hurayrata inuu maxfuudkaas u yahay hada yadul calى ana almaxfuuda qowlu man qaala can abi hurayrata kama qaalahu abu mascuud ayb khilaafa maa qaalahu اlbukhaariyu bukhaari isagu saanuu yidhi abu mascuudin dimashqi iyo bayhaqi iyo culimo kaloo fara badan waxay tilmaameen xadiidu abi hurayrata asaxu ayay dhaheen mana fahme marka meesha yani waa silsilad xadiidka hadda wax hadda xadiidka dacfi dacfi kuma keenayso laakiin sanaaca xadiiiya bukhaari isaga wuxuu rajaxo jaabir dariiqa ka imaanayo akar اlculamaana waxay rajaxeen abi hurayra maadaama abuu tumaylaha jaabir sheegay abuu hurayrana uu sheegay sidoo kale ayb yuunuska mutaabacada oo uga dhigay laftirkiisana can abi hurayra waa ka yimi isagana dariiq saas marka kuwanna waa lala wadaagaa kuwo kalena waa looga badan yahay marka xadiid abi hurayra asar ayb sida laftirkiisa meelahan ibnu xajarka ku sheegay wاladii yaqlibu calى الdanni meesha ugu dambayso ana اlikhtilaafa fiihi min fuleex falacala shaykahu samicahu min jaabir wamin abi hurayra inuu ka maqlayna waa dhici kartaa wayuqawii dalika اkhtilaafu lafdayn waqad rajaxa الbukhaariyu anahu can jaabir wakhaalafahu abu mascuud wاlbayhaqiyu farajaxa anahu can abi hurayrata walam yadhar lii fii dalika tarjiixun buu ibnu xajar isaga ibnu rajabna tarjiixaasa isagana u muuqda oo wuxuu yidhi saas bayhaqi iyo abu mascuuda saxsan oo riwaayaadka badankood baa can abi hurayra ka dhigaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa faatahu alciidu ciidda hadday dhaafto ka tagto yusallii ragcatayni laba ragcuu tukanayaan wakadalika annisaa'u haweenkiina waa sidoo kale laba ragcay tukanayaan iyaguna waman kaana iyo qofkii ahaaday fii lbuyuuti guryaha qofka guryaha joogo salaaddii ciidda aan aadin waalquraa tuulooyinka qaryada waxaa weeyaan amsaar iyo waxaa kala jiro yani maalan khaliifadu meeluu jooga caasimaddii u jooga gobolladana waa amsaar nuwaaba u joogto meelaha aan marka wax xaakima uunan joogin ee iska tuulooyinka ayaa qarya kaasaa lagu magacaaba oo iyagu xaajaadkooda iyo maamulkooda degmaduu ku xiran yahay qaryadu marka saasoo kale meeshii marka qaryo oo naa'ibba uunan joogin say u tukanayaan dadka jooga maxay tukanayaan ayb wakadalika annisaa'u waman kaana fi lbuyuuti iyo walquraa dadka ah sidaasoo kale iyaguna laba ragco u tukanayaan liqowli nebiy sal l slam nebiga qowlkiisa u daliil ahoo haadaa ciidunaa kani waa ciiddeenna ahla alislaami haddaan nahay dadka muslimiinta ahlalislaam marka yaa soo gelaya qof kastoo muslima soo maara ahlalislaamidaas ayuu marka ahlalislaamidaas ayuu marka cumuumkaas ku jiro yaa nin walbaa marka ciidda maadaama uu leeyahay nin walbaa kay dhaaftay oon imaamka la tukanin xataa sida ciidda loo tukada unba u tukana labadiisa ragco ahlalislaam marka maxay ku nasbisan tahay ikhtisaas ikhtisaasaa lagu nasbiyen ikhtisaasku marka nidaha iyo dhexgalaa ayb haadaa kani ciidunaa ciiddeenna waay ahlal islaami haddaan nahay annaga gaar ahaan dadkeenna muslimiinta gaar ahaan iyadoo saas la yidhiyo kale waay naxnu alcurba askhaa man badal ibnu maalik mitaal saasuu sheegi jira naxnu alcurba askhaa man badal naxnu alcurba alcurba mansuubun bilikhtisaas ayb marka haadaa ciidunaa ahla alislaami haddaan nahay saasaa haddii la doonanayo ahla alislaami waa layska dhihi karaa wa amara anas bnu maalikin anas bnu maalik wuxuu amray mowlaahum mowlahoodii ibna abi cutbata ayuu amray bizaawiyati meeshaa zaawiyada basra ka baxsan fajamaca ahlahu ehelkiisii ayuu jamciyey wa baniihi iyo wiilashiisa wasallaa waa tukaday ka salaati ahli misri magaalada dadka jooga say ciidda u tukadaanoo kale u tukaday wa takbiirihim iyo takbiirtoodii buu sameeyey toddoba takbiirtan hore ta kale shan wa qaala cikrimatu cikrima waxa uu yidhi ahlu sawaadi tuulooyinka dadka deggan yajtamicuuna fii ciidi way kulmayaan ciidda yusalluuna ragcatayni bay tukanayaan laba ragco kamaa yasnacu alimaamu imaamka siduu yeelo oo kale wa qaala caطaa'un waxa uu yidhi idaa faatahu alciidu ciiddu hadduu hadday dhaafto sallaa ragcatayni laba ragco tukanaya intanoo dhan ujeedka bukhaari waxay tahay saddex mas'alo mas'alada koowaad waxay tahay qof magaaladii joogo oo ciiddii ay dhaaftay waa mas'alo muxuu samaynaya laba ragcuu tukanaya masalada labaad waxay tahay salaatu nnisaa'i fii buyuutihinna fi lmisri naagihii inay gurigooda ku tukadaan ciidda magaalada iyagoo jooga masalada saddexaad dad baadiyaha dadka deggan say u tukanayaan ciidda intaas saf buu ka marayo labadii ragcoo ciiddoo imaamka tujin jiroo kale tukanayo asalka mas'aladan ama ma'khadu haadihi almas'ala waxay tahay buu yidhi ibnu rajab salaadda ciidda ma in ma waxaa lagu tukadaa imaamka idinkiisa mase looma baahno idnulimaam asalka yacni siru اlmas'ala sidaas ayb oo wuxuu yidhi waclam ana alikhtilaafa fii hadihi اlmas'alati yanbanii calaa aslin asalku marka muxuu yahay wa huwa ana salaata alciidi hal yushtarau lahaa hal yushtarau laha alcadadu walistiiطaanu waidnu اlimaam khilaafkan oo dhan wuxuu ku salaysan yahay salaada ciidda ma waxaa loo shardiyaa tiro sida jumcadoo kale istiiطaan qofkuuna waddan meesha ku leeyahay maa loo shardiyaa iyo tan saddexaad oo ah ma waxaa loo shardiyaa inuu imaamku fasaxo oo u idmo imaamkii iyo naa'ibkiisii nawaabtiisii miyaa tukanaya oo tujinaya keliya qofkii marka u arko intaaba in loo shardiyo waana salafkii qaar ka mid ah saa arkayeen waxay leeyihiin haddii salaaddii imaamka ay ku dhaafto adiga mabaad tukanaysid ayb aqwaash waa sheegi doonnaa ama afar ragca iska tukanay sida jumcada iyagoo ka qiyaasanaya aqwaashsay kale yihiin waa tilmaami qofkii yidhi salaadda ciidda saddexdaba looma shardiyana waa tukan kartaa yidhi ilaa intaaba looma shardiye meeshaas marka khudbo ma khudbaynayaa marka hadday saddex afar qofood intay ciidda ka soo daahaan jamaaco ay samaystaan oo salaadda ciidda tukadaan ma khudbaynayaa khudbada ma yahay maxaa yeele khudbada waxaa ku sugan ifti'aaq boob ayaa ku jira boob imaamkii iyo naa'ibkii iyo dadkii mas-uuliyadda lahay oo wax laga booba ayaa ku sugan maa rabo marka salaadda tuko iska tag marka khudba waxaa iska leh imaam iyo naa'ibkiisa ayaa khudbaynaya maxaa yeele taas haddii la sameeyo ifti'aad bay keeni kartaa dadkii hadhow inay isku kacaana ka dhalanaysa de waagii hore dad marka islaamku wuxuu ahaa khaliifku awoodow lahaa nuwaabbuu lahaa qaadigu awoodow lahaa culummadu awooday lahaayeen ayb waaqicaan hadda iska jiroo kale ma ahaynsaas meeshaan marka ibnu rajab aad buu u bacfiyey oo markaa wuxuu leeyahay bukhaari isaga madhabkiisa laba ragcay tukanayaan wa huwa qowlu abi xaniifa wamaalik walawsaaciyi washaaficiyi waaxmeda fii riwaayati uma ikhtalafuu waxay isku khilaafeen hal yusallii bitakbiiraatin laba ragca ha tukado laakiin allahu akbartii ma samaynaya takbiiraatka ayb oo imaamku uu samaynayo kale mase sida wuxuu u tukanayaa laba ragcoo sunnoo caadi ah dahaba alakaru ama dahaba alakaruuna waxay ku tageen ayb waxay ku tageen ilaa an yukabbira bitakbiiraati takbiiraatkii caadigee la takbiirsan jiray imaamka inuu takbiirsado qofka ayb waxayna u deliishadeen anas qisadiisa soo ma aragtid wa amara anasu bnu maalik mowlaahum abaa ibna abi cutbata bizaawiyati fajamaca ahlahu wa baniihi wasallaa ka salaati ahli lmisri wa takbiirihim isadaas anasay marka aarkaas anasay deliishadeen cadaa bnu abi rabax iyo awsaaci iyo imaam axmed fii riwaayatin waxay ku tageen rakcatayni bikayri takbiirin salaaddii ciidda hadday dhaafta laba ragcuu tukanayaa wax takbiiraadana ma laha ayb imaam axmed waxa uu yidhi altakbiiru maca aljamaacati takbiirada marka jamaacadaas aa leh kaliga haddaad tukanaysa ma dad yar maa la samayna laakiin aarka anas saasuu sheegaya hore qolada hore wa qaalat daa'ifatun qolo waxay yidhahdeen yusallii arbaca rakcaatin afar salaadda ciidda hadday imaamka ku dhaafto afar ragcaad tukanaysaan maxaa looga qiyaas qaadanaa jumcada jumca hadday ku dhaafto afar ragca ma tukanaysid oo duhur taasaa looga qiyaasanaya ruwiya daalika can ibni mascuud ibni mascuud baa laga wariyey ayb min hayri wajhin asaaniid badan duruq badan baa ibni mascuud looga wariyey oo marka qowlkaa wuxuu simayaa qofkay jumcadu ka tagtay iyo qofkay ciiddu ka tagtay waxtaja axmedu imaam axmedna wuxuu u xujaystay qisadan ibnu mascuud uu u xujaystay aarkiisa ibnu mascuud aarkiisa ayuu u xujaystay imaam axmed isaga afar in la tukado ibnu rajab marka wuxuu yidhi walaa cibrata bitadciifi bni اlmundir lahu fainahu ruwiya biasaaniida صaxiixatin ibnulmundir baa awsadka isagu wuxuu ku yidhi ibnu mascuud baa laga sheegay mana u malaynayo yidhi inay ka ansaxayso hadal saas oo kale ayb ayuu sheegay marka wuxuu leeyahay ma warkaas uu ibnulmundir uu yidhi cibro badan xoog badan male maxaa yeelay asaaniid saxiixay uga sugnaatay ibnu mascuud afartan ragco wahada qowlu hawriyi wa axmeda fii riwaayati imaam axmed iyo hawri baana ku tageen afarta qaala ibnu rajab ibnu rajab markaa masalada khilaafka sirta meeshuu ku dhisan yahay buu sheegay waa midii haddaa aan sheegayna istidaan iyo cadad iyo idnulimaam iyo miyaa loo shardiyaa bay ku dhisan tahay akaru ahlilcilmina waxay qabaan inaan loo shardinaynin binaan calaa daalika ayaa bukhaarina ku socday laba ragco oo takbiiraad leh ayaa la tukana ayuu qofka tukanaya laakiin qudbo ma leh halkan laftirkeeda si muujasa ibnu xajar u qora fiiriya fii haadihi tarjama xukmaani mashruuciyatu istidraaki salaati alciidi idaa faatat maca aljamaacati sawaaءun kaanat biliqtiraari aw bilikhtiyaari wa kownuhaa tuqdaa racatayni ka aslihaa laba ragca lagu dukanayo asalkeedii oo kale hadday jamaacada ku dhaafto waa haleeli kartaa adiga salaaddii cidda waa qaban kartaa marka la tukanayana laba ragca la tukanaya sida asalkeeduba ou ahaa wa khaalafa fi lawali tan hore waxaa khilaafay jamaacatu minhum almusaniyu faqaala laa tuqdaa musani isagu wuxuu yidhi maba hadday jamaacada ku dhaafto maba la tukanayo ciid waa kaa tagtay waa inaad isku daynaysaa wafi taanii midda labaadna waxaa khilaaf ka keenay oo yidhi laba ragca la tukan maayo ee afar ragca la tukanaya athawriyu wa axmed sufyaanu thawri iyo axmed qaala waxay dhaheen in sallaahaa waxdahu sallaa arbacan walahumaa fii daalika salafun salaf bay u leeyihiin buu yidhi iyaguna qaala ibnu mascuud ibnu mascuud waxau yidhi man faatahu alciidu maca alimaami falyusalli arbacan akhrajahu saciidu bnu mansuur biisnaadin saxiixin somaarag wa qaala isxaaq in sallaaha fi ljamaacati fa rakcatayni wa ilaa fa arbacan ayb jumcadayna marka oga qiyaastay wixii markaan sheegaynay se intaanu ku khulaaseeyey ibnu xajar waana khulaaso yaroo kooban aad u fara kulligeedna marka maxaa daliil u ah haadaa ciidunaa ahl alislaam wixii haddiiba islaamkii la siiyey islaamku hal si unbuu ciiddu u tukanayaa ama dad badan ha aadan ama qof ha ahaa قال xdثna يحيى بن بكyر qال xdثna الlyث عن cqyل عن بن شhهاaب عن cروة عن cائشhaةa أن أbا بكر رضي الله عنه أbو بكر dkل عaليها wuu u soo galay وcindهa jاaryتاaن iyadoo laba gabdhood agtooda agteeda ay yihiin ay tahay fيi أyاami minan maalmaha minaad تudafifaani duf ay garaacayaan gurbaan وتضرibaani ay garaacayaan والنبiyu slى الله عليه لي وsلم nebiguna mتaغaشhin mid isku daboolay uu yahay bitawbihi maradiisa lahwigu markaa xataa hadduu mubaax yahay qofka fadliga badan ee ahlu salaaxa ah inuu ka jeesto lahwiga ayaa fiican oo hadda lahwigan isagoo haddana mubaax ah ayuu nebiga mare iskaga duduubo dhinac uga jeestay faintaharahumaa abuu bakrin abuu bakar baa hororay fakashafa الnabiyu sal ll slama can wejhihi nebiga wejigiisii buu feyday maradii ka qaaday wejigiisa xaggeeda faqaala waxau yidhi dachumaa ka tag yaa abaa bakrin fainahaa ayaamu ciidin xugunka xugunka haddii laga dabamariyo jumla jumladaasna fa lagu bilowdo haadihi اljumla tufiidu اlcilliyata ibnu taymiya marar badan uu sheegaa iqtidaa'u siraadi اlmustaqiimka iyuu ku sheegaa hadda fiiri marka dachumaa yaa abaa bakrin abuu bakarow ka tag waa xugun soo maaha iska daa waayo waxba ha dhihin xugun xugunkaas marka maxaa cillo u ahna fa innahaa ayaamu ciidin waa inay maalmo ciideed ay tahay lowlaa marka xukunkuna marka muxuu ku socdaa alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman haddii ciid la helana lahwaan waa mubaax gabdhahaasuuna mubaax u yahay haddii la waayo ciiddiina wax marka dad meelo ka hadlaayo raadiyaalka ka hadlaayo intaasoo malaayiin ummad ay dhegaysanayso diin iyo cilmigeed iyo aan lahayn oo markaas heesaha dadka u bannaynaayo oo dhahaayo waxaasoo dhan ka indhala aa jiraan iskuullada hadda waxay marayaanba qaarkood in la yidhaahdo keena heestii baa waxaa laydinkugu shugayaa bahalkan memoriga soo xifdiya imtixaanka qora saa u qortaan shaydaannimada balfiir intaas leeg heeskan imtixaankaa lagaaga qaadaya qor si aad u xifdisana waa inaad dhowr jeer dhegdhegaysatid yani haadii khidma lishayaan shaydaan baa kulligood soo wada cabeeyey marka kusoo wada shubay marka qofka ilmihiisa yar meeshay aadayaan inuu ka warqabo dadkaasoo kale aan loo geysanin ilmo maxaa yaele macsida haddaad raalli ehelkaaga uga noqoto aad dembaabaysa laakiin dadka muslimiinta maanta waxna noocaas waaye kuwaas kaloo bannaanka iyaguna jiro waa ka daran yihiin qof uu og yahay yacnii inuu gaal yahay oo gaalnimo yacnii standarka uu ku shaqaynaa ay tahay gaalnimo ay tahay ayuu cunugiisii yaraayo toddoba jirka ahay wakhtigii uu waxbaran lahaa ayuu ku sallima subaxda isagoo weliba uu qoslaya markaasuu casirkii ka soo wadanaya culammadu waxay yidhahdeen arrinka saas ah qofka ku raalli noqdo ilmihiisa in waxaas kufriga la baro ile waxa meesha yaal waa kufri qofka raalli ku noqdo waxaa laga yaabaa inuu ku gaaloobo arrinkaas bakar abu zayd kitaab waxuu ka qoray la yidhaah almadaaris alajnabiya nashatuhaa taariikhuhaa wakhtigay soo bilowdeen madaaris ajnabiya waxaa laga wadaa waddamada muslimiinta iskuullada safaaradaha ajaanibku ay ka furtaan iskuullada ay furtaan dadka ajaanibka ah dhaqankaagii lagu dhigi maayo adigii kama warqabtid iska soco meelaha la yska soo galana tacliintaa ugu horaysa marka qofku yacnii inuusan fiirinin cunugaaga dhow lacag iyo ku keenayaa iyo jaamacaduu ka baxayaa keliya inuusan fiirinina waxa barta haddii uu dooneen laakiin meeshuu geynaya inuu fiiriyo wallaahi yacni waa lis-su'aala kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi hadduu diinkii ka dhumo qiyaamaha adi waa lagu weydiinan diinkiisaa mas-uul ka tahay shayga ugu horeeyo diintiisaa mas-uul ka tahay kama tihid yacnii cuntadiisa iyo keliya maaha mas-uul inaa ka tahay waa inaad la socoto marka meeshuu aadayo fa innahaa ayaamu ciidin wa tilka alayaamu maalmahaasna ayaamu minan ayay ahaayeen maalmaha minan wa qaalat marka meesha xadiidkan muxuu u keenay bukhaari u keenay fa innahaa ayaamu ciidin muslimiintao dhanay u tahay ciid hadday muslimiintao dhan u tahay isku sibay u tukanayaan marka wax kala duwanaanshaha meeshii ma jiraayo siyaabahaasu marka u keensada xadiidka meelahaanuu ku sheegay walihaada dakarahu اlbukhaariyu fii sadri اlbaab waahlu اlislaami shaamilun lijamiicihim afraada wajamcan wahada yustafaadu minhu اlxukm الثaani ayb kan halkan ku dhigay wawrada albukhaariyu fii hada اxadiii fii xadiidi caaئisha fii qisati اljaariyatayn اlmuhaniyatayn heesaayeen markaas wa ashkalat muطaabaqatuhu للترجمة على جماعة وأجاب ابن المنير ناصر بن المنير المتوارد وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام عيد وما شاء الله قادمة فأضاف نسبة العيد إلى اليوم عيد النسبة إذا إضافة مالنته فيستوي في إقامتها مركة عيد أوجد إذا وحاكس النانا يا مركة alfadu iyo wاljamaacatu wاlnisaau wاrijaal baa ku sinaana waa intuu ka rabo waa la fahmaan umalayna xadiidkan iyo tarjamada say isu daboolayan lowlaa culummadan aysan furfuri lahayn kitaabkan maba fahmneenba marka shuruucda oo badato iyo khidmada culummada ay qabanayaan yacni waxaa fahmi kara qofka uun wax ka warqabo wax akhris wax akhriyo ama ay wax ku cuslaadaana fahmi kara khidmada culummada qofka kale maanta dhan waxaanoo sharaxa la daldalaayo waa ka caajisaya wa qaalat caaishatu waxay tihi ra'aytu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan arkay yasturunii oo iqarinayo asturaayo wa ana anduru anigana aan eegayo ila alxabashati xabashada wahum yalcabuuna iyaguna ay ciyaarayaan filmasjidi ay ku ciyaarayaan fazajarahu cumaru cumar baa canaantay faqaala nebiyu sal l slam dachum nebigu wuxuu yidhi iskaga tag amnan bani arfidata yacni min alamni buu u jeedaa amnan nabadgala nabadgala nabadgala bani arfidata yaa bani arfida reer bani arfida bani arfida marka xabashadaa leeyahay baabu salaati qabla alciidi wa bacdaha baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay qabla alciidi ciidda ka hor iyo bacdahaa iyo ciidda kadib wa qaala abulmucallaa waxau yihi samictu saciidan can ibni cabbaas kariha asalaata qabla alciidi ibnu cabbaas wuxuu nacay salaadda ciidda ka hor la tukado ciidda ka hor in sunno la tukada raatiba ayuu nacay masaajid haddaa ku tukanaysid taxiyadu waa wax sabab leh laakiin musallihi intaad tagta ciiddii ka hor aad sunno tukato taas baa la ka hadla qaala xaddaanaa abulwaliid qaala xaddaanaa shucbatu qaala xaddaanii cadiy bnu haabit qaala samictu saciida bna jubayrin can ibni cabbaas ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam kharaja yowma alfitri ayuu baxay fasallaa ragcatayni ayuu tukaday laba ragco lam yusalli qablaha walaa bacdaha horteeda iyo gadaasheeda ma tukanin wamacahu bilaalunna uu la jiro macahu maciisa bilaalunba ah meeshaan marka qablahaa walaa bacdaha gadaasheeda in la tukado inuu tukaday xadiid ibni maajah oo saxiixa soo arooray see loo jamcinaa marka kan iyo kaas yacni nafyiga uu anfinaya waxay tahay musallaha musallihii yacnii intuu ciiddii markuu tukaday kadib inta istaaga laba ragca ma tukanin yacnii nafyu salaati bacda salaati alciidi fi lmusallaa waayo xadiidka ibnu maajahna markuu gurigiisa taga laba ragco tukay labadaa ragcana inay duxo ahaydaa dhici karta halkaa marka feeri ayb wuxuu yidhi waqad ikhtalafa asalafu fii jamiici dalika fadakara bnu lmundir can axmeda annahu qaal alkuufiyuuna yusalluuna bacdaha laa qablahaa kuufiyiinta ciidda kadib waa tukadaan horteedase ma tukadaan wاlbasriyuuna yusalluuna qablaha laa bacdaha basriyiintana horteeday tukadaan gadaasheeda markay ka baxaan ciidda kadib waxba ma tukadaan basriyiin iyo kuufiyiin marka naxwo keliya ma ahan khilaafkooda fuqahay lahaayeen quraacay lahaayeen waxay lahaayeen nuxaaday lahaayeen wاlmadaniyuuna madaniyiintana laa qablaha walaa bacdaha ma tukadaan imaam maalik iyo ka wada madaniyiinta wabilwali qaala alwsaaciyu wاlthawriyu wاlxanafiyatu gadaal in laga tukado hore aan laga tukanin wabiاhaani hore in laga tukado gadaal aan laga tukaninna qaala alxasan اlbasriyu wajamaacatu wabiالثaaliثi kan saddexaado inaan laba tukanin hore ee gadaal qaala الzuhriyu wabnu jurayj وaxmed waama maalikun famanacahu fi اlmusallaa imaam maalik musallahu diida isaga in lagu tukado wa canhu waxaa kaloo laga wariyey imaam maalik fi اlmasjidi riwaayataani laba riwaaya wa qaala الshaaficiyu fi اlm wanaqalahu albayhaqiyu canhu fi lmacrifati macrifadama macrifatu sunan walaaahaar imaamu shaafici isaga aqwaashiisa sanad ayaa lagu weriyaa marka isaga aqwaashiisa wixii ka ansaxay waxaan ka ansaxin waa la fahmi karaa maxaa yeele bayhaqi baa aada ugu dadaalay oo sanad ku wariya mararka qaar waxa shaafici laysaga nisbaynaya arkee waxba aan ka jiri meeshaas in laga raajaco waa marka haddaa kitaabku aragta qaala shaaficiyu kada ama sunan lkubraha ama macrifatu sunan walaaahaarka iyo umkiisa iyo meelahaasaa masdar oo laga feera waqaala shaaficiyu fi lum wanaqalahu albayhaqiyu canhu fi lmacrifati bacda an rawaa xadiia bni cabaas xadiia albaab xadiikan kan waa ibni cabaas markuu wariyey ka bacdi baa wuxuu yidhi maa nasuhu wahaakada sidaasoo kale yuxabu lilimaami whaakada yajibu lilimaami imaamka saasaa u waajibayso saasaa loo jeclaystaa saas anlaa yatanafala qablaha walaa bacdaha horteeda gadaasheedaba inuunan sunnaysano wa ama alma'muumu laakiin ma'muumka wuxuu yidhi famukhaalifun lahu fii dalika mid arrinkaa ku khilaafsanaanaya weeyaan uma basada alkalaama fii dalika buu fidiye waqaala hadalkii buu sii wariya ma'muum iyo imaam u kala qaaday marka shaaficiga wqaala araaficiyu yukrahu lilimaami waxaa loo kahdaa altanafulu qabla alciidi wabacdaha raafici abulqaasim araafici waqayadahu fi lbuwayqiyi bilmusallaa buwayqina wuxuu ku qayday musallaha dhexdiisau ku qayday ama haddii musallaha laga baxo sunna waa bannaan tahay buwayqina marka yaa waay tilmiidkii shaafici waa tilmiid limaami shaafici wa khaliifatuhu booskii shaafici ninkii ka dhaxlay markuu dhintay isaga fariistay booskii shaafici mixnadii khalqulqur'aankana loo dilay isaga oo ku dhintay xabsibay masaray ka soo wadeen baqdaadaa la keenay waa lagu xiray isagoo marka birkiisii ku xiran uu dhintay isaga marka buwaydi iyo musani mukhtasarulbuwaydi mukhtasarulmusani baa jiraan shaafici marka madhabkiisa laga hadlayo mukhtasarulmusaniga waa kutubta shaaficiyada kay ku socdaan wa buwaydigu isaguna wuxuu leeyahay mukhtasar oo warkii shaafici madhabkii shaafici uu soo ikhtisaariyey san marka qaala albuwaydiyu wa qaala almusaniyu marka yacni fi lbuwaydiyi fi lmusaniyi marka le taasaa laga kala wada ayb kolley mukhtasarkan musaniga aad u badan sunanulkubraha kow daba socdo kaas waa musaniga ayb marka buwaydi isagu marka musallaha ayuu ku qeyday wajara calaa dalika asaymariyu faqaala laa ba'sa binnaafilati qablaha wabacdaha muطlaqan ilaa lilimaami maana fii mowdici salaati weliba imaamka oo musallaha jooga maahan وأmا النwوي في شhرح مسلم فقال قال الشhاaفiعي وجaماعaة من السلف لا كراهة في الصلاaة قبلها ولا baعdها imaم النwوي saasuu soo guuriyey fain xumila كaلاamه haddii lagu xambaaro calى الmaأmuumi waa saas وإlاa fahuوa مkhaaلiف للنص الشhاaفiعي الmaذكوur soo ma arg haddii warkaas nawwi lagu ambaaro n lagu xambaaro ma'muumka oo ma'muumka looma karaahaysto qablahaa wa bacdahaa walaa bacdahaa sax waa warkaas laakiin haddii la leeyahay haddii laakiin la leeyahay imaamka waaye oo imaamku bacda yani bacda alciid wa qabla alciid waa iska sunnaysan karaa sidaasaa sha'nigu yahay oo imaamku waa u bannaan tahay hadday tahayna oo looma karaahaysto haddii warka nawowi oo shaafici ka raraa saa ay tahay taas waxaa naskii shaaficiyaaba yaal loo leeyahay oo saa khilaafsan marka culammada muta'akhiriinta naqli bay samaynayeen naqligooda laguma degdega in la radiyo laakiin naqligaas asalkiisii haddaad heli kartid asalkii fiiri asalka ku haddaad shaafici wax u nisbaynaysa asalkiisi u nisbeen wayu'ayidu maa fi lbuwaydiyi waxa buwaydi warkiisa oo musallaha in lagu qaydo waxaa xoojinaya buu yidhi xadiidu abi saciid oo waa maxay ana الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalam kaana laa yusallii qabla اlciidi shayئan faidaa rajaca ilaa mansilihi gurigiisa markuu u noqdana sallaa rakcatayni ayuu tukanaya waa musallaha marka wax la diidaya xadiidkan ibnu cabaas qablahaa wa bacdahaa ma tukanin ay fi lmusalla amaa musallaha wixii aan ahaynoo gurigiisii oo kale bacda alciid waa tukaday nebiga sal l slm sida xadiidkan uu sheegay أkرaجه بن maaجه بإsناad xaسن وqad صaxaxahu الxaakiم وبhada qaala إسxaaq horteeda ma tukanaayo bacdigeeda musallaha maahan ee gurigiisa iyo meelo kaloo ku tukanayo وanaqلa bacض الmaalikiyaةi الإجmاعa عalى أنa الإmaama laa yتanafl في الmuصلى وqاla بن الcرaبي التanafl في الmuصلى low facala lanuqل hadduu nebiga ku tukan laha muصلha waa lasoo naqlin laha وman أjاaزahu ra'ى أnahu waqt مطلq للصلاaة wman tarakahu ra'aa ana اnabiya sal l slam lam yafcalhu waman iqtadaa faqad ihtadaa ibnulcarabi marka wuxuu yidhi yani nebiga ninkii ku dayda waa hanuuni laa shaka marka in layska dhaafo markii laga baxo ciidda kabacdi haddaad doonto duxadaada gurigaaga ku tuko musallaha la keeno axaadiidta marka laysu geegeeya macnahaasaa ku jiro wabilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa ali